madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka qeybgelaya xarijarka wasaaradda cusuba ee arrimaha awqaafta iyo islaamka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya ay waddo qorshayaal lagu kordhinayo tirada xujiyada soomaaliyeed madaxweynaha ayaa sheegay in tirada dadka soomaaliyeed ay sii kordhayaan islamarkaana lambarka ay ka haystaan xujiyada oo aada u kooban yahay taasina aysan suurogal ahayn haatan ay ka fikirayaan qorshe lagu doonayo sidii loo kori lahaa tirada xujiyada soomaaliyeed
nin muwaadin oo soomaaliyeed oo inuu xajiye rabo oo geediisii soo gatay suuqa inta geysta halihiisii soo gatay ee sanadkan ku xajisiin ayaa bus annaga waa nambarka xujayada waa nagu yaryahay aaduu noogu yaryahay nambar mar hore hore hore hore naloo qoondeeyey waaye toban milyan iyo labayo toban milyan iyo markii soomaalida waaye la dhihi jiray nambarkii naloo qoondeeye waaye maantana soomaalida labaatan milyan ay sii hahaabanaysaa marka numberku waa nagu yaryahay dadkeenana diinta iyo maxabada diinta waa kuweyn tahay inay laba haddii la dhihi lahay muxuu ahay waa fasaxan tahay labaatan kun soddon kun oo soomaali ah yaa yaa xaji lahayd maadaama marka uu nidaamkaas adduunyada dhammaana loo qaybiyey kunkii qofoodba intaasaa kasoo xaji karta adduunka dhan baa lagu dhaqaa annaga iyo indonesia oo wadamada mus wadanka muslimka dadka muslimka badan ah isku isku isku number xajka nagama tago kuwa boqolka milyan iyo kuwa lixdanka milyan nagama tago laakiin number aan leenahay numberkii marka maxaa dhacay waa nagu yaryahay isagoo yaraa marka waxaa dhacayso nin xaaji oo halihiisii soo gatay oo inuu xajiyo rabo oo baadiye ka yimid oo soo safro magaalada u yimid ayaa xajki waynaayo muxuu u waynaa mid kale oo walaalkiisa ah aa sanad walba xajiya sanad walbuu xajiya xajkuna waajib mar uu qofka mar ka dhacayo ahay soo maha hadduu soo xajiyo sanad walba toban sano toban iyo shan sanaa qof sanad walba xajiyoha muwaadin kale oo soomaali walaalkiis kale oo soomaali oo muslimana inuu xajiyo waaye booskaa ka buuxsamay waa waaye waxyaabaha inaan inaan dib u eegno oo aan dib u fiirino rabna ayay ka mid tahay dadku waa inay wada xajiyaan oo fursad siman ay u helaan qofku cibaadadiisa inuu soo guda karo cimradu limit ma laha waa la xajiyaa sanad kasta iyo bil kasta iyo sanadka laba jeer saddex jeer dada iska cimrayso laakiin xajka waa ka duwan yahay sidaas daraaddeed wasaaradda waxaan ka rabnaa horta inay abuurto fursaddaas muwaadiniintu inay wada xajiyaan fursad siman inay u leeyihiin haddiiba awooddii oo isagu leeyahay qofkii oo wixii laga rabay qofku si uu xajiyo wixii laga rabayba uu kasoo bixi karo inaanu u baaqanin waa midda kalena dowladduna waxay ka shaqaynaya nambarka in la kordhiyo ilaahay idankiisa hadalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo muddo fog ay dowladda soomaaliya haysatay cadad xadidan oo ah tirada xujiyada soomaaliyeed